cunta wanaagooda wa mashrabihim cabitaan wanaagooda wa maqiilihim hurda wanaagooda markay arkeen qaalu waxa man yuballiq ikhwaanana yaa gaadhsiinaya walaaladeeda canna annaga farriin naga gaadhsiinaya farriintu maxay tahay annaa axyaa'un inaanu nool nahay fi ljannati jannada aanu ku nool nahay oo nursaq nala arsaaqayo lianlaa yashaduu si aanay uga fogaanin fi ljihaadi jihaadka walaa yankalu aanay uga daciifin can ilxarbi dagaalka faqaala allahu tacala ilaahay wuxuu yidhi ana ubaliquhum anaa gaadhsiinaya hum iyaga cankum idinka idinka gaadhsiinaya akhrajahu axmed w abu daawud walxaakim walbayhaqi ibni jariir can ibni cabaas xadiiska hore wuxuu ka warramayaa waxa la yidhahdo ata'allii cala allah atta'allii cala allah ilaahay in lagu dhaarto oo waxaanad awood u lahayn aad ku dhaarato dhaarta ilaahay lagu dhaartaana waa laba ee khalqigiisu ku dhaartaan waa laba mid waxa weeyaan qof ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala sharaf ku leh oo ahlu taqwo ah oo awliyada ilaahay waaweynah ayaa ducadii uu alla baryi lahaa ayuu dhaaru rogayaa shayga uu ku dhaaranayaana waa shay suurtagalah oo dhici kara oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu mar walba rido dabeetana wuxuu gaadhayaa martabad uu alla ku dhaarto waa xadiisku rasuulku lahaa sala allahu calayh wasalam rubba ashcasa akbar badana mid basaasan oo boodh badan low aqsama cala allahi laabara oo hadduu ilaahay ku dhaarto ilaahay uu fulinayo minhum bara ibnu malik waxaa ka mid ah saxaabiga bara ibnu malik waa qof ilaahay hadlikaa gaadhsiiyey ducada innagu aan idhaa rabbana in isagu ducadii u rogo dhaar idhaa ilaahayow aqsamtu calayka waxaan kugu dhaariyey inaa arrinkaa fuliso heerkaasuu gaadhay dabeetana saxaabadu dagaal ay mari waayeen oo ka dhacayay tustar iiraan agteeda ayay baraa u yimaadeen baraayo gaaladii mari weynay rasuulkuna waa kii lahaa sala allahu calay wasalam qolooyinka ilaahay ku dhaaran kara waxaa ka mid a baraa maanta noogu dhaaro markaasuu weysaystay markaasuu laba ragcadood tukaday markuu ka baxay buu ihi ilaahayow waxaan kugu dhaariyey inaad meeshaa maanta nagu guulayso ka ugu horeeya shahiidana iga dhigato aada iga dhigto ka ugu horeeya geeriyooda waa in anugu noqdaa sidii baa u dhacday kii ugu horreeyey ee shahiida isagu ahaa meeshiina waa la furta taasi markaa waa nooc gaara qof fadlilah sidaa sameeya tanna waa tu ka duwan iyadu waxaanu awoodu lahayn ayuu iska maamulanaya waana wax innaga inagu badan adugu ahlunaar baa teebelow weligaaya allaha ay odhanaya ilaahay kuu dembi dhaaf maayo sagoon la yaaban qofkan dembigiisa adigu ma gacantaad ku haysaa dembi dhaafka soo ilaahay gacanta kuma hayo haa jannada maada hayo furayaasheeda maya maxaa baddaa ku geliyey waxay keenaysaa qadiyad khatara labadan siday riwaayad kale sheegayaan walaalay ahaayeen aabbahooda dhalay xadiiska waxaa ka muuqata inay saaxiib ahaayeen laakiin waa baciid inay saaxiib noqdaan qof sidaa u dembiila ah iyo qof sidaa u wanaagsan inkastoo aynay suurtagal ay tahay laakiin xadiiska kale waxay tilmaamaysaa inay walaal ahaayeen midna dembigu iska tiimbanaya laakiin caqiidada iyo tawxiidku waa u hagaagsanaa midna wuu cibaado badnaa kan cibaadada waxa haysa diin jacayl iyo wanaagdoon wuxuu ka gubanayaa qofkan xumaantiisa waa qadiyad fiican laakiin wuu tallaabay wuu taraaray wuu gudbay maalin walba wuxuu war joog waar macaase iska yaray waar ilaahay ka baqo ilaahay ka baqdaynu ku daayay iska dhaaf maalintii dambaa dee kuwan macaasida iyo ilaahay ka fogaaday marar badan baa waxa ku dhacda shaydaanku wuxuu ku ridaa waxa la yidhaahdo ayuu ku ridayaa isla weyniya santaag deeta wuxuu idhi waaridaa faraiga qaad ma waxaa laysoo kaa diray inaad ilaaliso miyaa lay kaa daba dhigay maxaa kaa gala adiga aniga ilahay sukayada waa say qaar badan idhahdaan qaar badan say idhahdaan weya maxaana kaa daba dhigay waa kayna jannada u horeeya hor jannadu maalkana laga laabay masekadana waa la yaab miyaan camal lagu gelin miyaan ilaahay camal ku xidhin miyaanay shuruud lahayn miyaanay wax lahayn laakiin ninkan markii intaa lagu yidhi hadduu nin daaciya ahaan la inuu iska dhaqaaqaabay ahayd laakiin caabid buu ahayo waxay u eg tahay inuu cilmi yaraa qofka inta badan cibaada isku mashquuliya inuu cilmi yariya u dhowday deetana wuxuu yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye laa yakfir allahu laka dembigaaga ilaahayba dhaafi maayo ama ilaahay jannaba ku gelin maayo ilaahay dabeetana naftooda uu qaaday xagga ilahay bay ku kulmeen riwaayad kale waxaa leedahay ilahay wuxuu yidhi man da aladii yata'allaa calaya wariya aniga igu dhaaran kara ee waxii yeedhin kara riwaayadana waxay leedahay ninkii dadaalka badnaa cibaadada badnaa lagu yidhi miyaadii ogeed anigu inaan dhaafayn aanan dhaafayn maya waxaan haya dembi dhaaf iyo jannaa miyaad haysay adugu oo furayaashooda haysay maya markaasuu ilaahay yidhi kii adiga gal jannada waayo wixiisu dunuub caadiy ahaayeen shirki may ahayn haddii shirki aan la ilahay ma dhaafo shirkiga dunuubtii naxariisteeda ku gal jannada waar adiguna qaada isagana naarta geeya abu hurayra wuxuu lahaa oo warinayey qaala kalimatan awbaqat dunyaahu wa aakhiratahu ninkaasi wuxuu yidhi kelmad halligtay adduun iyo aakhiradiisiiba wixii oo cibaado ah wixii oo soon ah wixii oo salaad aha muxuu ku baabiyey kelmad keliya oo u dardaar wariyo qof ilaahay abuurtay cidna ha u dardaar warin qofka laftiisa xataa marka la waaninayo waxa la dhaha waxaas waa wixii naarta lagu gelaayey war waxaas waa camalkii ahlu naarka laakiin lama idhahdo adigu ahlu naar baad sida aan loo odhanin hebel waa ahlu janno labadaa midnaba lama idhaahdo waxaa keliyaenu odhan karnaa ciddii rasuulku u qiray sala allahu caleyh wasalam alcashara almubasharuuna biljanna iyo kuwa qur-aanku ku soo degay tabbat yadaa abilahabin wa tabba iyo wixii la nooca waa loo qiraya iyaga inay naar gelayaan abilahab iyo keyrkii ciddii saxaabe loo sheegayna waa loo markhaati kacaa laakiin qof baynu inagu iskuna idhahnaa markayn ka soo dareenno ahlu jannuuha ahlu jannuuha waa inaad tiraa waxaan u filaynaa ilaahay waxaan uga rajaynaynaa qof wanaagsan buu ahaa waad odhan kartaa lakiin ahlujannuha ma odhanaysid ma odhanaysid rasuulka calayhi salatu wasalam iyagoo dagaal ku jira ayaa leeb baa lasoo tuuray nin buu ku dhacay saxaabi oo u dhintay gabadh baa waxay tidhi hanii'an lahu biljanna cawadiisa jannadii buu galay markaasuu rasuulku yidhi anigoo rasuul ilaahay ah ayaan isogeyn inaan geliyo in kale dee rasuulkii baan isogeyn cid kaloo loo markhaati kacaa joog weeyaan qof mucayana waxa si guud baa loo yidhaahdaa ahlu khayrku jannada waa gelayaan ahlu salaadku mutaqiintu si ballaadhan ahlu macaasiga iyo munaafiqiinta iyo gaalada saa ballaadhan baa loo odhanaya laakiin qofka muxadadka ah midna looma markhaati kaco kaana rajulaani fii bani israa'iila mutawakhiyaani walaalay ahaayeen wa kaana axadumaa mudni midkood baa dembi badnaa walaakhara ka kalena mujtahidun fi lcibaada cibaadada ayuu ku dadaali jiray wa kaana laa yazaalu mujtahidu wuxuu ahaa yara alaaakharka kala midaa ku arka calaa dembi fayaquul wuxuu leeya aqsir fawajadahu yowman calaa dembin maalin buu dembi ku arkay qaala la wuxuu kuuhi aqsir faqaala wuxuu khallinii idaa'i wa rabbii anigay rabbigay abucista calaya raqiiba ma waxaa laysoo kaa saaray raqiiban ilaalyahayga faqala wuxu uhi wallahi ilahay baan ku dhaartay laa yakfir allahu laka ilahay ku dhaafi maayo aw laa yudkhiluka allahu ljanna faqubida ruuxuhumaa ruuxdoodii baa la qabtay oo waa la dilay faijtamaca waxay ku kulmeen cinda rabbi alcaalamiin ilahay bay ku kulmeen agtiisa faqala ilahi wuxuu ku uhi lihada mujtahid akunta bii caalima miyaad ogeyd aw kunta calaa maa fii yadii qaadiran waxaan gacanta ku hayo miyaad aad igu haysay wa qaala lilmudnib wuxuu ku yidhi idhab tag oo fadkhul iljanna jannada gal biraxmatii naxariisteeda ku gal wa qaala lilaakhar kii kalena wuxuu ku yidhi idhabuu bihi geeya ila annaar ee xadiis kale wuxuu ka warramayaa alcitaas hindhisada waa shay ay culimmadu ku sheegaan iyo qolooyinka caafimaadku labaduba inay jidhka caafimaad u tahay oo ay tilmaamayso in unugyadiisa cadcadi awood leeyiin oo bacteria iska difaacayaan ay soo tuurayaan bannaanka soo dhigayaan markaasay markay weynayso ku eegana leeyihiin malaayiin bacteriaah ay qofkan tuuraya oo wuxuu sharcigu u leeyahay ama marahaysa saaro ama hoosa u dhigo intuu kor u hindhiso haddana cod sii raaciyo aadaabta islaamka maaha waa inuu hoos u dhigaa wixii ku qaban karaa afkana uu ku qabtaa markuu hindhisana waa inu yidhaha alxamdu lilaah markaasaa cidda ag joogtaana odhanaysaa yarxamuka allah isna inuu u celiyaa baa la rabaa yahdiikum allahu wa yuslix baa lakum waa hindhisadii ayaa aadaab iyo loo samaynaya nidaam markaas ilaahay nabiyullaahi aadam nafta ku afuufay ayay dhaqaaqday ila nafta wax loogu talay wax dhaqaajiso iyadii baa dhaqaaqday markaasay duulduushay madaxay gaadhay markay madaxay gaadhana uu hindhisay markaasuu yidhi alxamdu lilaah rabbilcaalamiintu riwaayaadka saxdii kuma daraan alxamdu lilah ayaa la ydhaha markaasuu ilahayna ku yidhaha yarxamuka allah lamaa nufika fii aadam markii lagu afuufay ruuxa ruuxda maarad ay taxarakad way dhaqdhaqaaqday wadaarad way duulduushay fasaarat fii raasihi madaxiisay ahaatay facadisa waa hindhisay faqala wuxu uhi alxamdu lilah faqala allahu caza wajal yarxamuka allah qolooyinkii saxaabada ahaa ee mujaahidiinta ahaa ee ku shahiiday qaswatu uxud markii daamartada ay sameeyeen gaaladu ay soo daamarteen muslimiinta u guulaysatay ayaa waxay laayeen oo gacantooda ku baxay toddobaatan saxaabi oo raggii qiimaha lahaaya markay ilaahay subxaana wa tacaala uu oofsaday ayaa ilaahay wuxuu siiyey nafahoodii ayaa shimbire la geliyey shimbiro cagaaran shimbirahaas waxay iska duulaan jannada bikulli xorriya xorriyad bay u duulaan waxay cunaan midhahay helaan oo dhan meella lagama xidho meeshii ay cabbi karaan webigii caanaha iyo biyaha iyo khamriga iyo nooc walba way cabbaan iyo malabka waxaanay u soo hoydaan meelo qanaadiilah oo leyrhkan oo kaloo lusha oo xadhi ku xidhan yahay oo halkuu ku xidhan yahay carshiga ilaahay halkaana u hoydaan marka waa intii bini aadan uu xeeban jiray oo dhan cunto wanaagsan iyo cabbitaan wacan iyo hoyaati wacan intii markay heleen ayaa waxay yidhaahdeen man yuballiqu ikhwaanana canna saxaabadii aanu madiine kaga nimi ee rafaadayay ee gaajoonayay ee dagaalamayay ee gaallada ku xeernayd talow yaa naga gaadhsiiye wanaaggaanu gaadhnay la xidhiin ma jiro kol hadduu qofku geeriyoode ilaahay baa u dhexeeyo yidhi aniga anaa gaadhsiinaya waxay u soo gaadhsiin wax kale maaha si aanay uga daalin jihaadka inay islaamka hirgeliyaan oy faafiyaan inay gaalo iska caabiyaan aynaanay ka daalin ilahay baa yidhi anaa gaadhsiinaya deetna aayad qur'aana soo degtay aayaddaas waxay leedahay balliguu canna qawmana anna laqiina rabbana faradiya canna waradiina canhu xufaadii meeday yaa qur-aan ku arkay maku aragteen ya maya waa qur-aankii la nasakhay intuu soo degay ilan ujeeddaa laga lahaa inay gaadhown markay gaadhay kadib baa la nasakhay qur-aan badanoo intuu soo degay dib loo laalay baa jira marka way ku jirtay aayadii la nasakhay ee kelmaddaas ee asalkiisuna shahiidka ilaahay subxaana wa tacaala hortii u dhintaa wuxuu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam lix shay inuu helayo oo aan dadka kale helayn ta ugu horraysaa waxa weeyaan marka ugu horraysa gobodiisu dhiiggii ay dhulka gaadho ayaa dembigiisao dhan la dhaafaya dembigiisao dhan deynka bini aadamka mooyaane deynka bini aadamka bini aadam ubaa dhaafa inta kaleo dhan waa loo dhaafaya qodobka labaad markaana wuxuu arkayaa deegaankiisii jannada ayaa la tusaya mar saddexaadka waxaa laga nabadgeliyaa cadaabulqabriga mar afraadka waxaa la saaraa madaxiisa taajulwaqaar taajka deganaanta oo xabadiisa yaaquudi ay adduunka dhan ka qiimo badan tahay yaaquud buu ka samaysan yahay taash baa loo xidhayaa lagu sharfaayo ta shanaad waxaa loo guuriyaa toddobaatan xuuralciina toddobaatan xuuralciinu guursanaya ka ta lixaadee cajiibkii waxa weeyaan toddobaatan qaraabadiisa oo ehelkiisaana wuu shafaaco qaadaa toddobaatan raaskiisa ee qoyskiisa ah isagaana xorriyadda loo kala doordooraya marka waxaa qiimahaasuu leeyahay shahiidka dhabtaa weeye lamaa usiiba ikhwaanakum walaaladii markii la haleelay usiiba macnaha ay istushhidu ay shahiideen biuxudin uxud ay ku shahiideen jacala allahu ilaahay wuxuu yeelay arwaaxahum nafahooda fii tayrin shimbiro khudrin cagaaran oo taridu arooraa anhaara aljanna webiyada jannada u arooraan meeshay doonaan taakulu waxay soo cunaan min simaarihaa midhaheeda wa ta'wii waxay u hoydaan ilaa qanaadiila laydhadh min dahabin dahab ka samaysan oo mucallaqatin ka lusha fii dili lcarsh falamaa wajaduu markay heleen diiba maakalihim cunno wanaagga wa mashrabihim cabitaan wanaagga wa maqiilihim iyo hoyaatika wanaagsan qaaluu waxaa dhaha man yuballiqu cana ayaa gaadhsiinaya ikhwaanana ana axyaaun inaan noollahay fi ljanna nursaq oo welina la arsaaqayaan cunayno walaa taxsabana aladiina qutiluu fii sabiili illahi amwaata bal axyaaun cinda rabbihim yursaquun lianlaa yashaduu si aanay uga fogaanin fi ljihaadi jihaadka aanay uga fogaanin walaa yankalu aanay ka gaabinin o aanay ka absaamin can ilxarbi dagaalka faqaala allahu tacala ilah wuxu uhi ana ubaliquhum anaa gaadhsiinaya cankum idinka idinka gaadhsiinaya lamaa khalaqa allahu markii ilaahay abuuray alcaqla caqliga qaala lahu wuxuu ku yihi aqbil soo jeedso ayaa ka maqan intaa aqbil baa ka maqan fa aqbala wuu soo jeestay uma qaala lahu wuxuu ku yihi adbir sii jeedso faadbara wuu soo jeestay qaala wuxuuhi maa khalaqtu maan abuurin khalqan uun axabba ilaya minka aan kaa jecelahay bika adigaan aakhudu wax kugu qaadaayoon ku xisaabiya wa bika ucdi adana wax kugu siiya rawa cabdillahi bni axmed can ilxasan mursalan watabarani can abi umaama wa abi hurayra yu'taa waxaa la keenaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame bisuxufin waraaqo mukhatabatin shaambadaysan fa tunsabu waxaa la dhigaa bayna yaday illahi ilahi hortii fayaquulu اllahu ilaahay wuxuu idhaahdaa alquu haadii tan tuura waqbaluu haadii tanna aqbala fataquulu lmalaa'ika malaa'igtu waxay idhahdaan waciisatika ilaahu sharaftaadan ku dhaaranaye maa ra'aynaa taa la tuuray kumaanu arkayn ilaa khayra wanaag mooye fayaquulu llahu ilahay wuxu dhaha ina haada kaasi kaana wuxuu ahaa ligayri wajhi aniga dartay loogama jeedin wa innii aniguna laa aqbalu ma aqbalo ilaa mabtuqiya bihi wajhii wax aniga awga in looga jeeday mooyaane wax kale ma aqbalo rawahu albazaar watabarani qaala almundariyu biisnaadayni ruwaatu axadihima ruwaatu saxiix yunaadii waxa dhawaaqa almunaadi mid dhawaaqa min batnaani alcarshi carshiga barteed hoostiisa ayuu ka dhawaaqa yowma alqiyaama yaa ummati muxamed ummaddii nabiyullaahi moxamed ow ina allaha ilaahay tacaala korreeye yaquulu wuxuu idhaahdaa maa kaana lii wixii aan lahaa qibalakum idinka aan idinku lahaa faqad wahabtuu lakum waan idin siiyey wa baqiyad waxaa hadhay attabicaatu wax kala sheegadkii tabicaat waxaa kala tabanayseen tabashooyinkii baa hadhay ee fatawaahabuu idinku isa siiya waxaa kala tabanaysaan oo iscafiya oo wadkhulu ljannata jannada ku gala biraxmatii naxariisteeda rawahu ibraahim almaqri fi ltabsirati can anasin yunaadii waxa dhawaaqa almunaadi ya ahla tawxiid ahla tawxiidow liyacfuwa bacdukum can bacdin barhkiinba barhka kale ha cafiyo wa calaya hawaabu rawahu dabaraani can umi hani xadiiska ugu horeeya wuxuu ka warramayaa caqliga caqligu waa qariisadaa ilaahayna siiyey ee aynu kaga duwannahay xayawaanka xayawaankay kaga duwannahay iyagu waxa weeyaan caqli ma laha inkastoo culimmadu ay kala farqiyaan caqliga iyo caqligu xagguu markaskiisu waa halkee bay aada uga doodaan caqligu maskaxdu ku jira mise qalbiga iyo wadnaha labadaba way idhaahdaan laakiin waxa u dhowdaya inuu xagga maskaxda isagu yahay caqliga ilaahayna siiyey ee wax ku kala soocayn ee marka uu suulo qofka la yidhahdo waa majnuun uwaash ama hadduu xoogay yar suulo la yidhahdo koomu galay waa caqligii uun caqliga axaadiista ku soo aroortee ka hadashaa dhammaantood waa daciif dhammaantood waa daciif mid ha ka soo reebin kanna ku dhaho waayo kan wuxuu tilmaamayaa caqligaa wax ku bixiya waxna ku siiya waxna ku qaada caqliga qiyaama waxba laguma bixiyo camal baa lagu bixiya laakiin caqliga qur-aanka aynoo sheegay ahmiyaddu leeyihi oo aayado badan baad arkaysaa liqowmin yacqiluun لqوم yتفkruun لqوم yتdبruun لأuلi الألباab لأuلi النuhى waxaaso dhan waa caqligii yaqiimuu leeyi dadkuna waxay ugu qaybsameen caqliga saddex qolo qola way ku talax tegeen oo caqlaaniyiin baa la idhahdaa waxay aaminsan yihiin inuu caqligu horeeyo sharciguna dambeeyo oo wixii sharcigu sheego caqliga loo loo dhiibayo loodhan caqliga ka soo tali hadduu saxana loodhanayo waa sax hadduu caqligu diidana la odhanayo sax maaha oo caqliga amiir baa laga dhigaya sharcigina ma'muur kuu amraaye markaasaa kuwaas waxay sameeyaan haddii aayad arkaan iyo xadiis macquul maaha buu ku leey macquul caqligal maaha ha suurtagal say suurtagal ku tahy ha caqligu bandhigaya waa caqlaani sida kii yidhi isagoo qur-aanka fasiraya ilaahay markuu lahaa nabiyullaahi muusa waxaad qoomkaaga tidhaahdaa waxaad muuse muusew ku dhufo sallaxa usha markay biyaha dooneen soo ku dhufto dabeetana waxaa ka dareeri doonaa labiyo toban ilood suurtagal maaha dhagax in labiyo toban ilood ka dhaca ay ka dareeraan ama ay ka jeexmaane waxaa loo jeedaa halkan ka qoda oo halkan ka qoda oo halkan ka qoda oo halkan ka qoda mucjise may noqoteen haddii halkan la qodayo imise noqodnaa imise ceel mucjise maaha ilaahay wuxuu tusayaa awooduu leeyahay uu yihi ku dhufo muu tii badaba diido hadduu wax diidaayo badda dhan usha kala kaxaysa marka caqligu maaha xaakimka waa qalad qoladaas waa qaldan yihin inuu caqligu noqdo kii xukumayay sharciga maaha qolo kalena kuwanay ka boodeen oo waxay idhahdeen caqligu waxbaba kuma fadhiyaba marka sharciga la joogo caqligu mama jiro caqli la-aan iyaguna koonaa kala istaageen haddaan caqli jirin dee majnuun baa la noqonaya aayaddana lama fahmeen xadiiskana lama fahmeen maynaan sharaxneen wax kale maynaan soo baxneen wax noqon lahaa un dee nin sitaain af jiniis aanu fahmayn haddaan caqli jirin ma fahmaysid shareecada islaamku waa wasat caqligu door buu leeyahy doorkiisu waxa weeyaan inuu aayad iyo xadiiska fahmo bes waa inuu fahmo oo u fiirfiirsado uu wax kala soo baxo ma aha inuu isagu mas-uuliyey waxaanay culimmadu ku mataalaan indhahoo kale ee aan idhaahdo nuurka cadceedoo kale nuurka cadceedda yaa arka yaa arka qof indhaqaba soo maaha qof indhaqaba sharcigii waa nuurka cadceedda yaa ka faa'iidaysanaya qof caqli leh haddaan caqli lahayn ka faa'iidaysan maysid saa cadceeddaba qofka indhaha li miyuu ka faa'iidaysanaya maya haddii imka leerku inoo wada demo kii indhaha la'aa iyo kii indhaha qabay waa isku mid laakiin hadhow way kala baxayaan goormay kala baxayaan marka iftiin yar la helaabaa kii indhaha qabayna soconaya kii kalena weli waa sidii sh- caqliguna waa noocaa markaan shareeca oolin kii caqliga laaya kii walla waa isku mid marka aayaddii xadiisku yimaado ayuu kii caqliga lahana fahmayaa kii bila caqligahana weli waa sidiis markaa caqliga lama buunbuuniyo lamana baabi'iyo ee waa shay ilaahayna siiyey oo loogu mahadnaqo ee shareecadana lagu fahmo dee in loo adeegsado xeelad iyo ummadaha lagu khiyaameeye iyo hebel baan gidaar taagay iyo mid baan u dhiibay maxaan kudhaa waxaasna in caqliga xagga xun loo adeegsadana maaha lamaa khalaqa allahu alcaqla markii ilaahay abuuray qaala le wuxuu ku yidhi aqbil fa aqbala uu soo jeesto uma qaala le wuxuu ku yidhi adbir jeeso fa adbara dib uu jeesto qaala wuxuu uhi maa khalaqtu maan abuurin khalqan axabu ilaya minka aan kaa jecelahay bika aakhud wa bika ucdi adaan kugu qaada adaan wax kugu siiya maalinta qiyaame ilaahay baa lasoo hordhigaa waraaqo wada shaambadaysanoo malaa'igtu qoreen oo khayr ku wada qoran yihin khayr baa ku wada qoran sayihaadkii maaha markaasuu ilaahay subxaana wa tacaala malaa'igta ku yidhaahdaa qaybtaa aqbala qaybtaana daadiya sayaa rabbana oo soonka khayrku ku qoran yahay maaha salaad iyo soon iyo sake iyo qur-aan iyo xaj iyo waxbaa ku qoranay waa sidee ilaahay wuxuu leeyahay ma garanaysaa sirta loo diiday sirta loo diiday waxay ahayd ilaahay dartii umay samayn ilaahay khayrkii ba u sameeyeen cid bay doonayeen inay isku tusaan cid bay magac kaga rabeen cid bay maamuus kaga rabeen qaybtaa ilahay aqbali maayo qaybta kaleu ilahay aqbalaya ilahayna wuxuu aqbalaa wixii khaalisa ee isaga u badhax tiran yu'taa waxaa la keenaa yowma alqiyaamati bisuxufin waraaqo mukhatamati shaambadaysan fatunsabu waxaa la dhigaa bayna yaday illaahi caza wajal fayaquulu llahu ilahi wuxuu dhaha alquu daadiya haadii tan waqbaluu haadii tan aqbala fataqulu malaa'ika waxay dhahan wacisatak maa ra'aynaa maanu arag ilaa khayran wanaag mooyaane fayaqulu allahu ilahay wuxuu dhaa ina haada kaa aan tuuray kaana ligayri wajhii aniga wejigay iyo awgay looma samayn wa inii aniguna laa aqbalu ma aqbalo ilaa ma btuqiya bihi wajhi labada xadiisa kaleba waa isku macne waxay ka warramayaan in maalinta qiyaame ilaahay subxaanah wa tacaala uu cid diro malaa'igta cid ka mid a qaylisa markaasay idhahdeen yaa ummata muxamed ilaahay wuxuu idin leeyahay wixii xaggayga ah waan idin hibeeyo waan idin dhaafay bimacnaa wixii gaboodfale aniga iga gasheen waxaanay kafaar xaliim baanay dul badan waan idin dhaafay waxa hadhay wixii idinku aad kala tabanayseen ee isu sheeganayseen ee ninba ninka kale u lahaa waxba iga galay idina isu dhaafa oo isa siiya si aad jannada u gashaan waxaa waxa weeyaan markaasi markay siraadka ka gudbaan jidka siraad marka la dhaafo ayaa halkaa la joojiyaa xataa idaa hudibuu wanuquu marka la habeeyo ee la nidaamiyo ee ninba ninka wixiisa looga jaro ayaa la ayaa la sii daaya inta badanna iyagaaba iscafiyaan markay iscafiyaan bay saa ku galaan ee cafiguna waa shay khayra qofka adduunyada wax cafiyi jiray ayuunba aakhirana la cafiyaa ilahayna subxaana wa tacala wuu cafiya addoomihiisa yunaadii waxaa dhawaaqaa almunaadi mid dhawaaqaya min batnaani alcarshi carshiga bartankiisa yowma alqiyaama yaa ummata muxamed ina allaha ilaahay tacaala korreeya yaquulu waxau idhaahdaa maa kaana lii qibalakum maa kaana lii waxaan lahaa qibalakum xaggiina aan ku lahaay ee gaabisa wixii xaqeen idinku lahaay ee ka gaabiseen faqad wahabtuu lakum waan idiin hibeeyey wa baqiyad waxaa hadhay attabicaatu tabicaat waxay isu raacayseen waxayla isu sheeganayseen fatawaahabuu isa siiya oo isu hibeeya iscafiya wadkhuluu ljannata biraxmatii naxariistay jannada ku gala yunaadi lmunaadi yaa ahla tawxiid liyacfuwa ha cafiyaan bacdukum barhkiin can bacdin barhka kale wa calaya sawaabu sawaabkana aniga iga sugaysaan ilaahay subxaana wa tacala waxaan ka baryaynaa in ilaahayna cafiyo ilahay cafigiisa hayna siiyo kitaabkaasaynu soo khatinay caawana ilaahay subxaana wa tacaala xadiistaynu akhriyayna haynugu anfaco camalkoodana allah inoo fudaydiyo inaynu ku camal fallayno diinta ilaahay fahna gebi ahaana allah inoo yasro kaakiisana khayr ilahay nagu gaarsiiyo dhammaan ardaydu markaynu cishaay ka baxnay insha allah